arinta su-aasha aad weydiisay waxaan kaga jawaabayaa wax sharciga uu ka qabo ee uu dastuurka jumhuuriyadda somaliland ka qabo xilka qaadista guddoomiyaha maxkamadda sare iyo magacaabista guddoomiyaha maxkamadda sare labadaba waxaa koobsanay qodolka boqol iyo shan boqol iyo shanaad ee dastuurka jumhuuriyadda somaliland oo iminka horteeda yaalla marka uu madaxweynuhu doono inuu xilka ka qaado guddoomiyaha maxkamadda sare waxaa loo baahan yahay inuu u gudbiyo ama waxa uu leeyahay brobosal buu leeyahay inuu u gudbiyo labada gole oo wada jir ah fadhi iyo naaqishaad kadib sababaha uu madaxweynuhu soo sheegay waxay awood leeyihin inay aqbalaan iyo inaanay aqbalin arrintan iminka ariga xilka qaadisteedu looma marin dariiqaas qodobka saddexaad waxa weeye madaxweynuhu xilka waa uu ka qaadi karaa guddoomiyaha maxkamadda sare isaga oo u baahan ogolaanshaha golaha wakiilada iyo golaha guurtida laakiin maanta oo kale miyaanay fadhi wada jira isugu imaan labadii gole golihii wakiilada iyo golaha guurtida oo madaxweynuhu u gudbin oo dabadeetana aanay saa xilkaa ka qaadin waxaa horreysay xilka qaadisteeda oo madaxweynuhu sheegay isagoon la tashan labada gole inuu la tashaday sida uu ku sababayey digratadiisa guddiga cadaaladda inuu oo aan la shaqayn kari waaye ama la shaqayn kari weydo igaga cabatay arrintaasi waa sharci daro guddiga cadaaladda waxaa ula tashanaya marka uu rabo inuu magacaabo guddoomiye maxkamad sare ayuu iyaga weydiinaya oo uu shuruudaha qodobkaas ku dhigan boqol iyo shan cuskanaya arrinta xilka qaadistu ma dhici karto waa khayra dastuuri isaga oo aan haysan labada gole ogolaanshahooda maanta arrinta ay u codeeyeen waxaan filayey inay marka hore ajandahooda ku darsadaan oo ay dood ka galaan digritada horta la dariiqii sharci ma idinku timid mise idinkuma iman imanka way dhacday siddeetan xildhibaan baa isku raacay inay xilkii laga qaado dhowr iyo soddonna way diideen dhowr iyo tobanna way ka aamuseen seebaad markaa ad u aragtaa imanka anigu ka guddoomiye ahaan xilka qaranka iyo ummadda ayaa leh ummaddana iyagaa ka wakiilahaa laakiin waxaan ka hadlay un inay xalaaleeyeen sunno aan hore u jiri jirin oo aan dastuurka noogu qornay yuusuf ismaaciil cali guddoomiyaha maxkamadda sare aad tahay nin waayaaragabato xagga maxkamadaha muddo kasoo shaqeynayay qareennaba madaxweynuhu waxa ku qoray digreetadiisa sida xilka qaadistiisa ku qoran digreetadiisa in cabashooyin badan ay guddoomiyaha maxkamadda sare iga soo gaareen buu yidhi taa maxaad iskaga difaacsa waxaan iskaga difaacayaa cabashooyinka dadweynuhu waxaa loogu talagalay sida sharciyadu qabto maxkamadaha kala dambeya go-aanadooda kala dambeeya ambiirka o dhan waa cabasho garta kuwaad marka la qaado wixii ka soo baxa haddii lagu qancin waayo ambiirka la qaadanaya waa cabasho maxkamadda rifcaanka sidaa lamida wixii ka soo baxa haddii lagu qancin waayo waa cabasho maxkamadda sare imanaysa cabashadu maaha mid madaxtooyada loo qoranayo ama madaxweynuhu ku sababeyn karayo cabashada dadweynaha xabsiyadana lagama soo caban iyo jeelasha damac dad isku haya oo dan gaara leh ayaa cabashada loo tixgeliyey waxna laygama weydiin
gudoomiye waxaa kaloo jirta yuusuf in sida kale lagugu eedeeyey ay kamid ahayd digreetada madaxweynaha ku qorayd ee xilka qaadista in kadib uu xilka madaxweynu kaa qaaday kadib markay adkaatay buu yidhi in wada shaqayn aad yeela weydeen in golihii cadaaladda ee dastorian uu dhigayo de dastoor ku qoran iyo gudoomiyahaga oo adiga oo ah gudoomiyaha maxkamadda sare ah waxa weeye guddiga cadaaladda anaa guddoomiye ahaa ilaa maalintii xafiiska aan soo fadhiistay guddiga cadaaladdu way shaqaynaysay wixii aan go-aana gaaranayna iyagaa ila gaarayay halkaasi lama odhan karo guddiga cadaaladda ayaa la shaqayn kari weyday seebaad u aragtaa in garsoorka somalilan laga cawdo oo sidaasi dad badan ay qabaan garsoorka somalilan cabashadu boqolkiiba konton iyo konton baan ka dhigaya gar kastoo la qaado qof baa cabanaya ka xukun ku dhacay baa u cabanaya dhinaca kalena uu allahuma salli calaa maxamed wuu mahadnaqaya walow aan kaa mahadnaqaya mahadnaqiisa aada loo maqal inuu ilaahay u mahadnaqaan waa suurtagal maxaad qabanaysaa imanka kabacdi maqarannimadaad ku noqonaysa ma sii wada sahawli garsoor anigu kolleyba dhakhtar noqon maayo injineerna noqon maayo mihladii qarannimayaan aqaanin baan ku shaqaynaya